barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha eelaanta af soomaaliga ee v o a da iyo qeyb labaad oo ku saabsan qaar ka mid a fardihii soomaalida ee magaca dheer yeeshay dhegaystayaal toddobaadkii hore waataan iskiin baray faraskii ashkirheemi la baxay iyo cabdi muuse cali dagaalyahankii fuuli jiray ee gabadhii quruxda badnayd ee uu guursan lahaa ay daraaddiis isku seegeen kadib markii la weydiistay in faraskaas uu yaradka ku soo daro maantana waa faras iyo dagaalyahan kale iyo sheeko aan taa waxba quman ka duwanayn waa xamarsalow farasku ninkuna waa xirsi dhuli goobaale oo lahaan jiray siday wariyeen wuxuu ahaa faras xoog iyo quruxba isku darsaday xirsina uu lahaanshihiisa liibaan ka sheegin jiray waa ku duuli jiray gaadiid waa u ahaayoo haddiiba meeshii uu rabo ayuu ku tegi jiray waa ku taxaashi jiray geedka shirka ee raggu ku ballamana isaga oo shaqlan oo shaaximan ayuu ku gaari jiray wuxuu rumaysnaa dhabna ahayd geela iyo fardaha uu haysto haddii aanu isaga haysan inaanu haysteen la-aantiis wuxuunbuu ahaan lahaa cayr fare madow oo reeraha dhexdooda aan laga tixgelin loona soo joogsan hadalka oo kooban wuxuu xamarsada u ahaa faras uu ku dhaarto kuna dhaato bulshadii uu ku dhex noolaana waxay ku xaman jirtay gabanada uu dhalay iyo isaga haddii la kala dooransiiyo in isaga uu door bidi lahaa waase jacaylkii uu neefka u hayay xirsi dhuwi isaga oo saddex haweenihii ay u dhaxaan ayuu ku tashaday inuu afreeyo sidaasna uu ku gaaro soohdinta ay diintu u ogoshahay malaha xilliyo aaran ah ayaa isugu xigay inan dhaban iyo dhabeelnimo loogu sheegay ayuu aabbaheed iyo adeeradeed ka doonay iyagiina way siiyeen wayna ku meeriyeen kadib markuu soo tubay geelii iyo fardihii yaradka ahaa ee ay hore ugu heshiiyeen hase ahaatee iyada oo gabadhii aan weli loo rarin asii loo ballansan yahay ayaa maalintii dambe waxaa u yimid saydigiis oo dhul fog uga soo socaalay habeen ama laba kolkuu reerkii la hoyday lana sooriyeeyey ayay xirsi iswaraysteen dabadeedna muraadkii uu u socday ayuu wax uga siiyey wax kalena ma ahayn wuxuu ka soo doontay xamarsadow faraskii uu ku dhaaran jiray ee siday la ahayd noloshiisa kabarka ahaa maalmahaasna wuxuu xirsi ku howlanaa cod uu humaayey uuna rabay inuu ku saaro gul labaad nimankii oo aabbihiis gacantooda ku baxay sidaasna godobta uga hayay xirsi waxaa la soo gudboonaatay arrin aada u culus laba daran midda hore ninba maalin bay haysataay maanta isaga ayay jilbaha soo dhigtay farasku waa ku dheeryahayo inuu gacan cid kala galaa geeri ugama duwanayn dhaqan ahaanna sodol seedi iyo sodo in wax loo diido hungana lagu diraa ceeb iyo facshar bay ahayd muxuu haddaba yeelaa ma faraska ayuu inta ku masuugo dhabarka ceeb u ritaa dhaliisha iyo xanta dadkana u bareera mase wuu bixiyaayo sidaas buu godobtiisa maqan kaga haraa ma maatada ayuu aryaha la raacaa ma sidaas buu cayrnimana ugu tooghayaa kollay isaga la-aantii waa isku dhan yihiin wuxuu wax maamiyaba ugu dambaystii waxay tala kaga ibabeesh ceebi waa laba afmaroojise xamarsalow inuusan bixine uu ku fara adaygo wixii la doono ha laga sheege maalintii dambe waa beri goor ay tahay xoolihii reerkuna ay dareereen ayuu xirsi seedigii ugu tegey golihii loo asteeyey ee jawaabta codsigiisii uu ku sugayey markaas buu raarkii uu ku fadhiyey inta kula fadhiistay ku yidhi seedow waan ogahay oo waa silac iyo saxriiq xididka oo la lugooyo xididka oo aan si fiican wax loo siin amaba loogu dayrin intaas markuu ku arartay ayuu runiro kala mixisee iyadii oo qaydaxan dhagaha ugu subay wuxuu yidhi maxaad iga soo doontay sangayaashaydii wada baxdowga ahaa sow anigii idiin huray saahood ma ilowday sow ma garanaysid xamarkii kale ee goor barqaa aan gacmihiina ku hubsaday intaas iyo ka badanba sowtaan idin guddoonsiiyey isma aan lahayn waxbaa isugu keen halae maxaad seedow iigu soo sadcaas oo waxa la isweydiistaa badane yaa baasoo xamarsarow kaaga warramay yaa afka kuugu tiray waa garnaqsi culus calaacalna aanu ka maqnayn hase ahaatee erayadaasi saydigiis ma ay solin mana quusin halkiisii markuu ka dhaqaaqi waayeen waxaa xisi ka dhaadhacday waxaanay wax ka badane in reerku ku soo tashaday gabadha inay kala noqdaan haddii neefka oo heensaysan aan ninka soo doontay berri foog la guddoonsiin waa marka uu isleeyahay allah lehay tiraabkii waxba leleyn waaye xagga maansada ula bayro ninka faraska doonaya si cad ugu sheeg inaanu meesha ka raaci doonine uu ka jiciirto waa maalinta uu tirinayo gabaygii uu ku quusiyey gabaygii uu ku xoosiyey xelo dalaaqa saddexdii dumarka ahaa ee u dhaxay isaga oo leh haddaan faraska bixiyo dumarkaygu iga wada furane ninkii doonow guurso meedisyeedii tirada yaraa ee gabaygaa naga soo gaaray ayaa waxay ahaayeen saxariir ma huro seediyow xidid la soocshaay saahood bawaataan baxshay iyo soohanow xamale saakana maxaad iigu timi surinku waa kii ma samrine anoon reer siyaadsanima kaga quusan saddexduba rag wau siman yihiin salow haddaan dhiibo ma harin hadal la is yidhaahdaa cabdi muuse cali oo toddobaadkii hore aan sheekadiisa idin mariyey iyo xilsidugii goobaalaba waxay u taagan yihiin soomaalidii ay la xilliga ahaayeen ee sida xaddhaafka ah fardaha u jeclayd gabyaagii abwaankana ahaa ee la ohan jiray cabdilaahi muuse waa xilligii uu ka sheekeeyey markuu lahaa laba awowgay baa soo gaaray labana aabbahay baa soo gaaray labana anigaa soo gaaray awowgay wuxuu soo gaaray xoolaha oo fardaha loogu jecel yahay iyo guurka oo gabadha reerkoodu xoogga leeyahay loogu jecel yahay aabbahayna wuxuu soo gaaray xoolaha oo geela loogu jecel yahay iyo guurka oo gabadha quruxda badan loogu jecel yahay aniguna waxaan soo gaaray xoolaha oo idaha loogu jecel yahay iyo guurka oo gabadha reerkoodu hodanka yahay loogu jecel yahay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo socda iyo sheeko kale oo ku saabsan fardihii soomaalida ee caanka ahaa